نورنا نبيا وربي في ليالي الكرب نورنا لميا ربي في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب الموكب فضياء asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xilyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka oo aan barnaamijka intiisa badan ku soo qaadan doonno waxaad sidoo kale maqli doontaan arrimo la xidhiira tarbiyada iyo qodobo kale ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا لميا ربي في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب
waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo dhammaystiran ugu horrayn waxaan ku bilaabaynaa xubinta qadka telefoonka waxaana inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
waa hagaag markanna waa xubintii qadka telefoonka toos ayaana u gudagalaynaa asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga magacay saacid mubaarak halkeed naga soo wacaysaa deegaan kuuya baro waaya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socotay maya kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta waxaan rajaynaynaa inaad toddobaadka dambe insha allah aada la soconi doonto
hayse waaya barnaamijka maxaad uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan qur-aan hayno akh acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismillahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waaya madrasadee wax ka barataa iqra waaya waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah axaadiis qur-aan tasiix aayadahana bartaa waayahay ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaamto khaasatan muslimiinta muslimiinta dhamaana khaasatan idaacadda lisfaan waayahay annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alaykum salaam weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybihiisa hore ayaana sii tilaabsanaynaa markaana aan siina dhegeysta xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakatu adigoo ku bilaabay magacaaga caaisho halkeed naga soo caaisho wacaysaa mubaarak oo kasoo hadlaa deegaanka ugubaro oo wax ka barta maalsasaadadisa gaar ahaan fikranidaayo
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaaboodana diyaar ayaa u tahay haa waayahay su-aasha koowaad waxaad sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar sanadkii toddobaad hijiriya maasha allah su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka gado galbahaari waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad jeceshaa inaad uga qaadato نعم.
anigu ilaashaa isla akrinaya hay waaye maasha allah didineeda nahay berala kukumay dabasha kacida u dabaal degayna dabashaal kacida u dabaal degayna didineeda nahay berala kukumay dabashaal kacida u dabaal degayna ixkuwa kunyo allahayno darye daarul islaamiga lagu dhiirsanayay islaamkuwa kunyo allahayno darye daarul islaamiga lagu dhiirsanayay
waaya ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaanto
muslimiinta meel kasta joogta khaasatan idaacadda alfurqaan iyo macalimiintii hooye ee aadey waayahay annagana waa ku salaameynaa waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wacalaykum salaam weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybihiisa hore ayaana sii tilaabsanaynaa markaana aan siina ardayga xiga adigoo ku bilaabay magacaaga waxaana cumar halkeed naga soo wacaysaa kuyabaro barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socotay haa waayahay su-aasha koowaad waxaad sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar toddoba ka jiris waayahay su-aasha labaad waxaa sheegtaa caasimada gobolka gado albahaariya waayahay maasha allah jazaak illaahu khayr ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaamto magiciisa waa cabdi hooyadii macalin waayahay anakana ku salaamayna waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina ardayga xiga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga cabdiqaadir mubaarak halkeed naga soo wacaysaa walaal kuybari waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay ma la socotay ha su-aalihii la isweydiiyey jawaaboodana diyaar ay u tahay ha waayahay su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar
ee sanadkii labaatii jiriya su-aasha labaad waxaa sheegtaa eh, magaalo madaxda gobolka gado kalbahaari waayahay madrasadee wax ka barataa mu'asasatu lidawja waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah qur'aan iyo iyo- iyo xadiis waayahay barnaamijka maxaad uga qayb qaadanaysaa nashiido inoo akri
waa abqal yaa sarxam waa basal idiini asar bikaydi nuuri cawar waa dumbi غير وارد يا عجمل المدارس waa dumbi غير وارد أزو أزو أزو يعلو تناهي إذا رغيت قلبي يسمو نجاهي إذا نشدت دربي واد بغير غارب يا أجمل المدارس واد بغير غارب أزو أزو أزو
ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaanto
أبو بكر المسلمين خاصة إذاعة أبو الخال ha waayo anagana waa ku salaamaynaa waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga halkee naga soo wacaysaa deegaan kuyubaro barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay ma la socotay ها su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar sanadkii toddobaad ee hijriga su-aasha labaad waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka gado galbahaari madrasadee wax ka barataa qordowo waxyaabaha macadka qurduba lagu barta maxaa ka mid ah xisaab cilm riyaabiyaad jugraafi xadiis iyo balaag xadiis waayahay ma- barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad jecesha inaad uga qayb qaadato qur'aan noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاترن به نقعا خافضن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير waayahay mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto معلمات
maclimad iskuula mise maclimad dugsi معلمات دكسي waayahay ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaanto جاهلين تمير قد تجوغان خاصة إلى عد سلامك يا الفرقان waayahay anakana waa ku salaamaynaa waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markaana aan siina dhegeystaha xiga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga عبد الله علي محمد halkeed naga soo waxaysaa سلام barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala soctay ها waayahay su-aalihii la isweydiiyey jawaabadan diyaar ay u tahay ها su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar سندك تضوات su-aasha labaad waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka gado درباري madrasadee wax ka barataa قرطبة waxyaabaha qurdubo lagu barta maxaa ka mid ah taariikh iyo tafsiir iyo waxaa lagu bartaa luuqada carabi iyo Waayo.
waxyaabo badan waayahay barnaamijka maxaad uga qayb qaadanaysaa qur'aan inoo akhri bismi illaahi araxmaani araxiim innaa acطaynaaka alkawsar fasalli lirabbika wanxar ina shaaniyaka huwa alabatar ugu dambeyn yaa jecesha inaa halkan ka salaanto walaalaha mujaahidiinta idaacadda alfurqaan waayahay anakana ku salaamayna waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybihiisa hore ayaana sii tilaabsanaynaa markaana aan siina dhegeystaha xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa ibraahim maxamuud maxamed halkeed naga soo baxaysaa deegaanka kunya barow waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socotay may waa ku cusubahay waayahay kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa ku dhowahay maxaad jeceshahay toddobaadkan inaad barnaamijka ogaab qaadato
nasiido haynoo akri gaarahayni duunsan dacyartayni daabsan dumarkayni dooxan daya daya daya duqaydii lalaayay bariiqyada xooran dahabka la gurto daya daya daya dulli lama dugtade dabka aynu qaadane diinta rabbi diide diila diila diila dilna saare raaban dadka ku amraane dhaalimiinta midoobe diila diila diila waaya madrasadii wax ka barataa madrasada umulqura waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah qur-aanka kariimka mhm iyo kitaabo waayahay ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto amiirka mujaahidiinta xarakada al-shabaab mujaahidiin iyo idaacadda islaamiga alfurqaan annagana ku salaamayna waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina dhegeystaha xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga yaara xasan maxamed halkeed naga soo baxaysaa
degmada jamaale waaya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socotay ha su-aalihii lis weydiiyey jawaaboodana diyaar ayaa u tahay ha su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar sanadii toddobaad muxaram su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka gado dalbahaare madrasadii wax ka barataa darabta huda waayahay maxaad jeceshahay inaad toddobaadkan uga qayb qaadato barnaamijka xadiis noo aqri عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaamto ilaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan iyo waalidkee hooy aabo iyo macalinkee maalin cabdiraxmaan cumar kubisin waa idiin salaamayaa waayahay annagana ku salaamayna waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markaana aan siina dhegeystaha xiga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabaya magacaaga maryamo axmed halkeed naga soo baxaysaa kunya garow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socotay maya waayahay kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan andawaa toddobaadkan maxaad jeceshahay inaad uga qayb qaadato barnaamijka qur'aan waayo noo akri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا waayahay madrasadee wax ka barataa تميم الداري waxyaabaha lagu barta madrasada tamiim daari maxaa ka mid ah توقيت تيسير آه، حكم المسلم أربعين النووية آه، كتابات على قصتها waayahay mustaqbalka maxaa jeceshahay inaad noqoto معلمة دكسي waaya ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto عن السلامة حركة الشباب المجاهدين يا يا والله الآن
الفائز يا الفرقان waayahay anakana waan ku salaamaynaa waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan siina dhegeystaha xiga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga حميد بن عبد الرشيد halkeed naga soo wicaysaa ديانكم برو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala socotay ماي waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta kusoo dhawow ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan وكدوي barnaamijka toddobaadkan maxaad jeceshahay inaad uga qaadato نسيدي حديث xadiidka noogu hormar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل دعمته دخلت في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعبد الله لا تشكو به شيئا تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة تصوم رمضان قال والذي على نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص فيه فلما قضى ولع قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرغوا أن ينظروا إلى رجل من أهل الجنة فلينظروا إلى هذا رواه البخاري ومسلم نسيتك شكرا كربقا ملائكة كيسيو نفكا كواي كواي إيتورا إيكيروي كايو إيسيا كالك إنه كمون لهاسن كال كالكين بلاني حتى أوكن تال هلا كال كالكين بلاني كاريس قنينوا كاي هون كال كوسل مسجين كرات كبيرة باي كالا إنت روكت إنت كيريدي نقونا هبدين إطوش هنا كل كيوتي المامتينا إيكوماتي تينا الله أكبر الله أكبر waayahay madrasadii wax ka barataa اقرأ waxyaabaha lagu barto macadka maxaa ka mid ah حديث Mm?
يغض اللسان تحفة الأطفال تصحيح أذكار قرآن waayahay mus- mustaqbalka maxaa jeceshahay inaad noqoto قاضي جهادك ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto لما مجاهدين إذاعة الفرقان إيو أمير كيدا وزريدة يحفظ حفظه الله يم- يمعن كيدا مع المصطفى سلح waayahay anakana ku salaameynaa waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan siina dhegeystaha xiga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga حليم عباس معلد halkeed naga soo wicaysaa دقمي جمامي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabadoona diyaar ay u tahay ها waayahay su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar
سنة تطوات هجرية su-aasha labaad waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka gado كالداري waayahay madrasadii wax ka barataa مدرسة أبو بكر صديق madrasada abubakar sidiiq waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah قرآن يا حديث يا بيقوني waayahay adig maxaa jeceshahay inaad barnaamijka toddobaadkan uga qaadato قرآن يا بيقوني waayahay qur-aanka noogu hormar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تعذب أخبارها لأن ربك وعلا يومئذ يصدق ما شاءت ليروا أعمالهم hay beeqini أبدأ بالحمد مصلي على محمد غير نبي الإله ودين الأقصى من حديث عدة وكل واحد أتبع حده ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto معنيته مع الوقوف إن جايين تحت يديك أو عبيد السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga حمد أزعتم halkeed naga soo wacaysaa بالله سلام barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socotay ها waayahay su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar sanadii سند تدوات تجريس waayahay su-aasha labaad waxaa sheegtaa een, magaalo Wala.
madaxda gobolka gado البهار maasha allah jazaka allahu khayr madrasadii wax ka barataa درس العربي maxaa ka mid ah waxyaabaha lagu barta madrasada salaaxudiin قرآن ال- ال- أربعين فقه أر- آم، عربي إنجليز رومالي
waayahay maxaad jeceshahay inaad barnaamijka uga hab qaadato
قرآن ma akri بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليدعوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaamto walaalahum daawintoorka jajayaan amirkana buucayda muslimiinta roon assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga zakariya xasan halkeed naga soo wacaysaa degmada salagle barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala socotay maya waayo ha kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad jeceshahay toddobaadkan barnaamijka aad uga qaadato qur-aan ma akri بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جلدها حبل من نفس ugu dambeyn yaa jecesha inaad inta halkan ka salaamto جهل تمام القتيجة وزرعان في عدد يا ملك وعزة weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan soo dhaweynaa dhegeystaha xiga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga مائدة الرحمن حسن halkeed naga soo wacaysaa بدي الجمامة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala soctay ها waayahay su-aasha koowaad waxaa sheegtaa goortii uu dhacay duulaankii khaybar سنة الدوات الجرية waayahay su-aasha labaad waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka gado بالنهاري waayahay madrasadee wax ka barataa مدرسة ال- waxyaabaha lagu barta madrasada maxaa kamid ah قرآن في حديث في شاربي waayahay barnaamij maxaad uga qaadanaysaa تفسير waayahay noo akri يا أيها النبي يا الله جاهدوا كل جهاد الكفار كفارتا يا المنافقين موق- منافقينتا واقلب كأتك عليهم دشولا ومأواهم هوك وحا هذا جهنم جهنم فديت وحا بس هذا المسير من لا ربطه ضرب الله الوحي مثلا مع ما للذين كوي كفروا قالوا امرأة نوح نوح حسكيسة وامرأة لوط لوط حسكيسة كانت وحا تعبنا عبدين دومدا هوستو متو من عباadina addoomadan timid ah saalixiina kuwa wanaagsan dhaqaanataa way qiyaameen humaa labadooda weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markanaan siina dhegeystaha xiga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga محمد سعيد عبد قري halkeed naga soo wacaysaa degmada jabaab barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala socotay maya waayahay kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta ee idaacadda islaamiga alfurqaan waa ku dhow yahay ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaamto mujaahidiinta oo dhama weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybihiisa dambe ayaana isla soo gaarnay markana aan siina dhegeystaha xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga
sumaya maxamuud maxamed halkeed naga soo wacaysaa degmada salagna barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala socotay maya waayahay kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada carruurta ee idaacadda islaamiga alfurqaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله العظيم ugu dambeyn yaa jecesha inaad halkan ka salaamto مسلمين تدن gaar ahaan walaalaha mujaahidiin markana carruuraya ku soo dhowaada su-aalaha toddobaadka nagu soo aadan su-aasha koowaad sheeg sanadkee ayuu dhacay fatxu maka su-aasha labaad sheeg magaalo madaxda gobolka baay waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan insha allah نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا نظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب
من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أحلى صوت الآذان للصلاة قم يا إنسان ما أحلى صوت الآذان للصلاة قم يا إنسان عنها هي لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر عنها هي لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام الزكاة بها نوعين الفقير والمسكين الزكاة بها نوعين الفقير والمسكين فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام الحج لبيت الله واجب لمن استطاع الحج لبيت الله واجب لمن استطاع سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan arrimo la xiriira tarbiyada marka laga hadlayo tarbiyada carruurta waxaa laga maarmaan ah inaad ogaato arrimaha halkan ku xusan ee soo socda waxayna ka kooban yihiin ilaa iyo siddeed qodoba waxaa ka mid ah kow waa inaad ubadkaaga ku tarbiyaysaa caqiidada saxda ah si uusan shirkiga ugu dhicin labo cunugaaga waa inaad ku tarbiyaysaa barashada cilmiga iyo inuu kororsado aqoon anfacda saddex waa inaad ubadkaaga ku tarbiyaysaa cibaadada sida salaada soonka sakada xajka jihaadka iyo cibaadooyinka kale afar waa inaad cunugaaga ku tarbiyaysaa akhlaaqda wanaagsan sida inuu hadal wanaagsan ku hadlo dadka ka waaweyna ixtiraamo iyo wixii la mid ah shan waa inaad cunugaaga kobcisaa caqligiisa si uu u kala garto dariiqa saxda ah iyo midka qaldan lix waa inaad ubadkaaga ka korisaa xagga jismiga si uu u noqdo qof awood leh toddobo waa inaad cunugaaga bartaa mihnad ama xirfad uu ku shaqaysto si uusan dadka u tuugsan sideed waa inaad cunugaaga ku tarbiyaysaa sida loola dhaqmo bulshada sida deris wanaagga iyo wixii la mid ah qodobadaas waxay ka mid yihiin arrimo muhiim ah oo ay soo gudbiyaan culimmada wax badan ka qoray fanniga tarbiyada awlaadda إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول المدى والعلا في الحقب نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر ذكر وبيان
guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدبين